marka in cadlun yajmacu waa dee intana dheerayn bay noqonaya uma baahnin wax kaloo la raaciyu leeyo ana qowlahu cadlun yajmacu wuxuu kulansanayaa anahu cadlun calayhi walahu falaa yaxtaaju ama falaa yuxtaaju looma baahna ila ziyadati calayhi cadlan in wax lagu sii daro waayo wax faa-iido ama aan markii hore hadalka inoogu sugnayna inoo soo kordhinaysaaba ma jirto taasi waa ta hore wadaliilu waxaa u daliila calaa anahu shaniye laa yaxtaaju inaanu u baahnayn ruuxan mucadilkiih ilaa dikri maa kii sheegitaankii yasiiru bihi ruuxan mucadalkee la taskiyeynayaa uu ku noqonayo cadlan inuu taa asbaabii sheeguu fasiro tacdiilkiisan waxa weeye ana inagu laa naqbalu ma aqbalayno meelahan ilaa qowla man shaksi qowlkii uun mooyee yucrafu fiihi lagu garanayo bisharaa-id alcadaalati waa cadaalada sharaa-ideeda macnaa darashadeed taas lagu garanayo cibaaradan yucrafu fiihi kolley dabacaadkii matniga aan arkay waa yar kala dudunaayeen oo bal maalan dabcadeennan aan hayno iyo dabco muasasadan ama madbacada arisaalatu naashiruun maha arisaala mudlaqa arisaalatu naashiruun tan la yidhaaha soo saarto oo kaleo maxamed alarnaud adigu bal maalan mee shucayb alarnaudna takhriijka axaadiisan buu leeyahay laakiin cid kalaa yar leh cinaayada kitaabka iyo dabcintiisa ama nashrintiisa san imika aan hayno ayaa ku wada sugnaa qaalibanna ay iswafaqaan caalam lkutub iyo daaru lkutub alcilmiya labada dabco kaleo iyadna matniga ah waxaa iyada halkan kuba sugnayd oo ya-da bedelkeedu tucrafu fiihi shuruud lcadaalati oo lagu garanayo isaga oo waxa weeyaan ba-danna may jirin waa shuruuddii cadaalada lagu garanayo macnaha waxa weeye ruux isagu dee markiisa hore waa cadliya laakiin macrifo iyo garasho u leh wixii ay cadaaladu ku xasilaysay iyo umuuraha yaqaana laakiin sharax oo kale ee kitaabku le markaa sharxu lumac oo kale cibaaradiisu waxayd ilaa miman yacrifu shuruud alcadaala waana cibaaro ka wada fiican dhammaanba cibaaraadkii matay kuba wada sugnaa alfaadu way isku dhow yihiinoo lafdiga ahaa ilaa miman walow dee macnuhu taayo kan ku fasirayna dhammaantood ay tahay ee dee lafdigiibaa ah macnihiisii ku cad oo aanu yar baahnayn in bal wax yaalo ama dee xaggii macnihii iyo waxyaala lagu xambaaro ama lagu awilan oo ilaa minman yacrifu shuruud alcadaalati falaa yaxtaaju ilaa dikri maa saara bihi cadl oo ana inagu laa naqbalu ma aqbalayno ilaa minman yacrifu ruuxu ka garanaya uun mooye cid kale taskiyadan iyo tacdiilkan kama aqbalayno shuruud alcadaalati cadaaladu shuruudda ay leedahay kuwa kalena saasumaan ku xambaarina waayo macno kale oo imaka halkan iman karaa ma jirto ujeedo waxa aanan ugu baahnayn inuu sii fasiro oo uu wixii uu ruuxan uu ku taskiyeynayay cadli ku noqday uu sheego aynaan ugu baahnayn dee marka horeba qowlkan wuxuun baaban ka aqbalaynaa ruuxaa shuruudda cadaalada ama ruuxu wuxuu cadli ku noqonaya garanaya macrifada u leh laguna kalsoon yahay markaa ruuxii dee taas garashada lahaa markuu yaha ruuxu waa cadli waa dee umuurihii shuruuddii cadaala lahayd uu garanayaa yaqaanaa waa ruuxa lagu kalsoonaya ruux taa ku sifoobay inbuu ku sifayn karaa ruux kale kuma sifaynayo saa daraaddeed waxba uma baahnin in lasii fasiro marka falaa yaxtaaju falaa yaxtaaju looma baahno ilaa bayaani shuruudi alcadaalati cadaalada shuruuddeedii ama wixii cadaala ugu sugnaanaysa ruuxan in la sheego bal adigu markaa masaladu waxa weeyaan unta dambana way noo dambaysaa jarxigiiyo xaggan tacdiilka markay noqoto waxay qowl kale ha jiro ama qowl wax ka badanoo dhowr qowl baa meesha jire qowlkan uu sheekhu inoo dhigto ay kay raajax yeelaan ama intooda badan ay kuba tagaan ee musalaxna inoogu sugan halkanna inoogu sugan aqwaashii kalena ha ku wada sugnaatee waxa weeye markay noqoto xagga taskiyo iyo tacdiil isagoo mujmala oon la fasirin ayaa ruux la aqbalaya oo haddii ruux dee ehel u ah waa kanuu leeyahay shuruuddii cadaaladu garanaya ama waxa weeyaan ehel u ah inuu wax taskiyeeyo waa ruuxa isagii intuu lagu kalsoon yahay aqoon caarif u ah wixii jarxi iyo tacdiil caarif ama macrifada u leh hadduu cid taskiyeeyo isagoon inoo fasirin waan aqbalaynaa taas bay raajax yeelaan kolley intay u raajax yeelaana waxa weeye taas oo kale dee horta waa ruuxii ehel u ahaa ka laga aqbalaya kaan u ehelayn sina loogama aqbalayo bal maalan waxa ay taag ay yidhaaheen dee waxaaba arrin gees markan eegno dheeraanaysa hadduu doono inuu asbaabtii uu ugu xukminaye uu sheego inuu waxyaabo badan tiriyo oo jarxiga iyo cadligu waxay ku kala duwan yihiin jarxigii isagii ficil keliya ama wax adigu aan toosnayn oo kaba dhacay oo keliya ayaa ruuxii lagu faasiqeeya isagoo umuurihiisii kale ay hagaagsanyiin laakiin tacdiil marka ay noqoto dee cadaaladii waxay sugnaanaysaa acmaal badan oo lala yimaado iyo waxyaalo laga dheeraaday labadaba marka la wada helo ku sugnaanaysa ruuxii haddii la idhaha fasir dee wuxuu u baahan yahi inu idhaha waxaanuu sameeya waxaanuu sameeya salaaduu tukada waa sooma waaba sam adigu waxyaalihii dee laga doonayo ruuxu inuu la yimaade hadduu ka tago uu ku faasiq noqon lahaa uu tiriyo maxaa kaloo u baahan yahi waxyaalihii laga dheeraan jiray waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo dee arrintii aad bay u dheeraanaysaa markaasoo wixii haddii la sameeyey iyadana faasiq lagu noqon jiray oo dhan inuu yidhaaho waxaasna waa dee markaa ma sameeyo oo waa ka dheeryahay inuu tanna tiriyo xaggan kalena wixii dee lagu ruuxa cadaalad loogu xugminayay samayntiisa ee hadduu ka tago uu ku faasiqoobayo iyadna uu tiriyo dee taasna aad bay u dheeraanaysaayo saa daraaddeed baa ruuxii ehelka u ahaa ee khibrada u lahaa in waxaan macrifada u lahaa ijmaal ahaan looga aqbalaya dee tafsiir baa loo baahan yahay qolaydina way jirtaayo kuwa iyagu le tafsiirka loo baahan yahay oo waa kuwan bal maalan inuu sheego laabuda min dikri masarad iyo cadlan waa in la fasiro dee waxay leeyihin kolkolka sanuca iska badan ruuxu daahirkan sarown inuu ku kadsoomo ayaaba suurtagala oo bal maalan dee tasin dee saa daraaddeed waa in wixii bal amurii la caddeeya laakiin dee taasaa ka dhalanaysaan sheegnay markaata hore waa taa faslun walaa yuqbalu lama aqbalayo aljarxu jarxigii ilaa mufasaran in la fasiro mooye mufasarnimadu waa halkaa uu tii horeyna lahaa laabudda min dikri maa saara bihi cadlan ayuunbaabay noqon laabudda min dikri maa saara bihi dee majruuxan weeye wixii uu ku noqday majruux marka leer waxani waa ruux bal maalan dee khabar ma galo hiqa ma habaaba layihi laguma kalsoonaa layidhi sababtii in la caddeeyo oo markaa tan waana qowlka raajixa halkan ee haddii uu yidhaaho ninkani mej khabarkiisa lama aqbalo un hiqa maaha warkiisa lama qaadanayo oon u fasirin kaa mujmalkaa lama aqbalayo dee banaa suurooyin kooban oo ruux majhuuloon la aqoono cid teskiyeysaba aanay jirinoo ruux ahla tacdiil waabo tajriix uu ku yidhi hadalkaas dee wax kale oo caaribayana aan la waayey oo bal markaas saa lagu socodsiiya sidan in badanoo ruwaadda kutubuljarxi wa tacdiil noogu sugan xaaladoodu ay tahay un mooye marka macnuhu waa in la fasiro sababtuna waxa weye kan isagu hawl ma laha ficil keliya ama camal keliya odhan karaa waxaasuu sameeyey ama waxaasuu kaba tegey oo faasiqnimo keenaysa tan oo intaa yaro keliya uma baahno inuu waxyaalo badan sheego in gees kalena dadku waxyaalahan jarxigu uu ku sugnaanayo siaan shalayba soo mareen welibana amhilo aan soo sheegay waaba isku khilkhilaafaan oo waxaa dhici karta ruuxu inuu ruuxan ku jarxiyo waxaan dadka kale agtooda jira xag in lagu jarxiyo aan keenayn oo isaga dee aragtidiisa ah sakaan lahayd waa hadal badan yahay buu yidhiyo ama wuxuu eryayey uu si xun eryayey biridown oo kale iyo waxyaalo caynkaasa inuu taa ku jaraaxiyo dadka aan balkaa aan ruuxa lagu jaraaxayn bal markaas saa daraaddeed ba ay tahay in la fasiro oo bal maala tis in arintii la fasiro laa yuqbal jarxu ila mufasaran faama idaa qaala hadduu yidhaaho huwa daciifun daciif weeye aw faasiqun faasiq weeye keliya weeye hadda eeg sababtii dacfiga ma sheegin sababtii fisqigeed ma sheegin lam yuqbal kan lama aqbalayo kaa hore hadduu cadli yidhaah waa la aqbalaya baa nidhi waana ta aan soo sheegnay farqiga halkan iyo halkaa udhaxaynaya kanse lama aqbalayo waqaala abu xaniifata wuxuu yihi idaa qaala huwa faasiqun qubila waa la aqbalaya min hayri tafsirin de qolooyin kalena kolley waa qowlkood iyadoonu la fasirin oo uu mujmal yahay ayaa la aqbali wa hada hayru saxiixin laakiin qowlkani saxiix maaha ayuu leeyahayo lianna annaasa dadku yakhtalifuuna way isku khilaafayaano way isku khilaafsan yihiin fii maa yuraddu bihi lkhabaru waxyaalaha xadiidka ama khabarka loo celiyo ee keena inaan la aqbalin yuraddu bihi lkhabaru wayufasaqhu fima yufasaqu waxa lagu faasiqeeyo bihi isaga alinsaanu insaanka insaanka waxa lagu yidhaaho markaa yuraduna way shidhanta yaridu lamana markaa waloo dee ay qaba yaridu imaka ficilkana uu jiro halkan maaha waan sheegaynaa walow kan kale iyo insaanka waxa lagu faasiqeeyo ee fisqi loogu xukmiyo waxa weeyaan waaba dadku isku khilaafaan farabamaa markaa la arkay waxaaba dhici karta ictiqada ruuxan maanta ah kan wax daciifinaya jaarixi ihi ictiqada inuu ictiqaadiyo fii amrin amar annahu jarxun amarkani inuu jarxi keenayo ruuxa dhaawacayo dee kalsoonidiisii iyo cadaaladiisii oo halkaa shahaadadiisii khabarkiisiiba loo celinayo walaysa bijarxin walxaal laysa bijarxin wixii aanu ahayn wax jarxi oo ruuxa keena waa sida arrinta aan soo sheegno oo kale shaafici baa wuxuu soo naqliyaa isagoo axad alqudaat uu joogay dee goobjoogna waa u ahaa ayaa nin baa nin jaraxaynayoo lahaa ninkani shahaado ma galo lahaa markii la weydiiyey la yidhi maxaanu shahaado ku galaynaa wuxuu yihi ra'aytuhu yabulu qaa'iman isagoo taagni ku kaajayaan arkay markii lasii weydiiye layidhi de wamaa dee maxaa taa kaba imanayana wuxu uhi yatarashashu calayh wayusalli dee inta ku goolgooluu tukano waxa su-aal baa la weydiiyo hal ra'aytahu baala qaa'iman watarashrasha calayhi lbawlu wasalla ma aragtay isagoo dee taagnidii ku tukanayo intuu ku goolgoolay haddana iskaga tukaday adigu waa dee aamusayo tii jawaab ma helin oo dee kolkol inay sabab ama keeni karta adigu bal markaa kolkol ruuxu wuxuu isleeyahay waa jaraaxo oo uu ruuxii ku jarxin ay isleeyahay waa dee ruuxani majruux buu ku noqonaya oon dee ahayn wax maqbuula cinda dadka kale agtooda ama aan jarxi ruuxii ugu sugnaanayn baa jirta saa daraaddeed waa in la fasiro sababtii jarxiga la caddeeyo walow dee tani ay tahay kutubta jarxi iyo tacdiil markaan eegno ama ruwaadan markaan leynahay hebel waa daciif iyo hebel waa hiqob waxaan ictimaadsanaynaa waa kutubta a'immadu ay ku ururiyeen halkaasee jarxi iyo tacdiil iyo in badan oo ruwaada ka mida way fasirantahay wixii loo daciifiya laakiin in badan badan oo ka mida waxaa kutubta inoogu suganun waa daciif inaguna waa daciif taasumaan qaadanay waa taasunbaa ku sugan wax kalaba kumaba sugna walibana waa dad aan khibro loo heli karahaynoo dee dadkii hore ee ruwaadda ah nin qarnigii labaad jooga ama kii saddexaad jooga dee waxaa khabarkiisa iyo arrintiisu ay tan waxaa kutubta ku sugan iyo walow ay la dee dadkii ama daciifinayee hore khaasatan mutaqadimiintu dad iyagu bal maalan la noolaayo ruuxan dee yaqaano ay ahaayeen kuwii ku xigayna barhkooda ruuxa markay daciifinayaan axaadiidiisa sabri ay ku sameeyeen oo axaadiidiisii ay soo ururiyeen oy eegeen iyo axaadiidii dadkii kale u bandhigeen iyo waxyaale ay kaba imanaysa sidaa dee ibnu cadi kitaabkiisa kaamil oo kale uu markuu ruwaadda uu kuba sameeyo marka waxa ay tahayna dee taasna waa taa la ictimaadsanayo bal adigu waxay markaa culimmadu kolley yidhaahaan dee maaha untana idlaaqeeda ma noqonayse ruwaadda dee aynaan khibro aynu u yeelan karnaa jirin horeeyeyna kutubtaasna inoogu sugan haddii dee ruuxii imika waa daciif la yidhi cid kaloo a'imadii ka mida oo tawhiiqinsa aan helo daciifka tafsiir la-aan lama aqbalayo laakiin haddii waxaa ruuxba ruux majhuulo yahay oo xataa haddii aynaan daciifkaa eegin dee jahaaladiisan iyo umuuraha xadiidkiisa uu kolley loo celin lahaa cid markaa caaridaysa qowlkaasna aynaan helin dee waxay noqonaysaa in haddii kale kutubta jarx iyo tacdiil inta badan ba ama qayb dhowoo ka mida cadiib alfaa'iida noqonaya waxaan la ictimaadsan karayna in la aqbalo oo kale bal adigu kolley aqwaashu intana way ka badantahay laakiin qowlkii bal u daahirsana khaasatan marka ay wax caaridayaanna waa kan uune bal maalan taas weyn faslon in faruba muctaqada fi amri annahu jarxuna waa tian shalay iyo soo yar qaaday misaalka dee kan kalena waa nigan raacay imika faslu fain cadalahu hadduu tacdiiriyo waaxidu mid wajaraxahu aakharu tani waa tacaarud baa meesha yimi axad a'imadii ama culimadii jarxiga iyo tacdiilka kaba mida ayaa yidhi ruuxani waa majruux mid kalena ma yimaayo ayuu yidhi oo wuu tacdiiriyey qudima waxaa la horreysiinayaa aljarxu jarxigii baa la horreysiinayaa cala tacdiili jarxigii baa laga horreysiinayaa cala tacdiil oo qudima man zakaah wey ruuxii taskiyeeyey ayaa qudimawaa ninka kan taskiyeeye maaha waa haddii dee uu isagoo fasiro un mooye waxa jarxigii baa horeynaya sababtu liana maca shaahida aljarx jarxiga shaahidkiisa maci ziyaadatu markaa kaa maciisa ziyaadata cilmin cilmi ziyaadadii baa ku sugan oo faqudima markaasaa la horeysiiyey cala lmusaki kii musakiga waxay ti masaladani markan jarxi iyo tacdiil kulmo raawigii ku kulmo ayaa waxay culimmadu yidhahdeen jarxigaa la horreysiinayaa xataa ciddan tacdiilinaysa ha ka tiro badnaato ciddii tajriixinaysay waxaanay cilladu ay tahay san sheekhu inoo sheegayoo dee ruuxan waa cadli buu yidhi oo ruuxan wax dee markaa lagu jaraxeeya kuma sugnu yidhi ruuxan kale se waxaan kani khibro u lahayn ama aanu ogeyn ayuu sheegayaayoo kan kaba qarsoon oo cilmi ziyaado agtiisa ku suganoo waa kan lemee waxaas ayuu majruux ku yahay saa daraaddeed baa waxaa loo horreysiinayaa kii isagu jaarixa baa la horreysiin xataa qorooyinka kale in waxa weeye ha kaba badnaadeen sababtuna kolley meelaba dee arrintan oo kale marka muhbit iyo naafi ay kulmaan kani isagu waxan buu leeyahay ma jiro oo cadaala u sugnaato wax markaa lagu jaraaxayaa ma jirto kana wax gaaro uu ogyahay buu sugaya muhbit iyo naafi qaaliban hadday kulmaan jaanibka muhbitkay horreysiiyaanoo waxay dhahaan kani weli waxaan kan cilmi kan ka maqan ayaa agtiisa kuba suganoo kaas baa la horreysiiya lahma suurooyin buu waxa weeyaan ay ka ama suuray kaba soo reebaano haddii uu isagu wixii anfiyaya kan isagu mucadilkii oo markuu idhaha waxaasuu daciif ku yahay uu idhaha mayi waxaas kuma taa kumuu sifoobinoo inkiro oo kale amase uu yidhaaho waxaasi wey jirtay ee laakiin waa ka toobad keenay iyada markaa ruuxii taskiyeeyey ayaa la horreysiiyaa weeye waay oo bal matalan ana sida suud alfidisiyo dee keyrkiiba kuba sugnayd oo haddii uu bal tafsiir geliyo u yidhaha waayo waxani wey jireene laakiin waa ka toobad keenay ama wuxuu yihi waxaasuu sameeyu yihi may anaaba maala waktigaa la joogay hadduu wakti qabtay ama meel qabtay oo waxa ninkani maba samayn uu yidhaaho iyada markaa ciddii taskiyeysay ayaa la horreysiinayaa faqaala minhu taaba aw nafaahu qudima man sakaahu wey faqudima cala lmusakiin لأن مع شاهد الجرح زيادة لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المسكين فصل فإن رواه الدوري عن المجهول روح لقى شاهد وإذا زيادة هيتها لو حد منه كي الرفع وده اسمي مركع يتي إن وحوي ولا تان خبر كي صوت قدم بيت النقد فصل فإن رواه الدوري عن المجهول ruuxii laga jaahilka ahaa cadlun ruux lagu kalsoon yahay uu kaba wariyo lam yakun daalika kaasi ma noqonayo riwaayadaasi tacdiilan ruuxii iyadoo la tacdiiliyey ma noqonayso wa qaala bacdu asxaabina asxaabteenna bacdigood waxay idhaaheen ina daalika riwaayadaasi oo lam yakun daalika iyo ina daalikadu waa alriwaayatu can ilmajhuul ama waa riwaayat lcadda can ilmajhuul weeye waxa uu ishaarayaa in arinkaasi tacdiilun tacdiil weeye masaladuna waa masalo kale oo wixii ay cadaala inoogu sugnaanaysay horta ee cadaala ay inoogu sugnaanaysay waa kii inoo soo sheego wayahbutu tacdiiru waljarxu fi lkhabari biwaaxidin taas waa iyadoo ruuxii macrifada lahaa aqoonta u lahaa uu taskeeyu idhaah hebel waa cad wixii lagu kaaftoomayna waa taa xagga tafsiir iyo tafsiir la-aan aan soo maray umuuro aan lagu tirinayn tacdiil buu halkan sheekhu raximah llahu tacaala inoogu sheegayaa oo laba arimood yabuu inoo sheegi dee kolley waanay kaba badiyaan suurooyin kale oo dee waxyaalo kaloon inoo dhigana way jiraan ta hore waxa weeyaan eg ruux baynu ku naqaanaa cadaalo waa ruux lagu kalsoon yahay culimadii dee muctabariinta ahayd weeyaan raggii waaweynada muctabariinta markaa nin buu ka wariyey ninkiina nin la yaqaano maaho cid tacdiilisay ama tajriixisay ma jirto isagii odhan ninkan aan ka wariyey waa cadli muu odhan marka warinta uu ka wariyey de waa ninkaa imaamka ah ama dee xaafidka ah ama muctabarka ah ee isagu ninkan ka wariyey ma waxaan ku tirinaynaa kol hadduu imika fulan uu hebel ka wariyey agtiisa cadli buu ku yahay ma waa nin caadilo haddii kale dee marka la eego ninkani mansilada uu leeyahay ruux aan agtiisa cadli ku ahayn kamu wariyeen oo kamu aamuseen oo uu caddayn laha hebel waa majruux buu odhan la oo markaa kol haddii uu markaa ninkii cadliga ahaa wax ka wariyey ruux majhuulah waxaan ka dhigaynaa yaynu odhaninba hebel waa cadliye taasi inay taskiyeyn uu taskiyeeyey ay tahay oo taasba weeye masaladu markaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala inoo yidhi warintaa keliun inkastaba imaam ninkani haba ahaado ha ka aamuso ninkan xaaladiisii werintaa uu wariyey oo keliya wax ka wariyey ma noqonayso tacdiil ma noqonayso oo waxa suurtagala ee inaanu ninkan bahagaadu aqoon u lahayn oo taasi ay keento nu macrifo saasa u lahayn waa suurtagal inuu dee ninkan xaalkiisa layska wada yaqaano uu taasun bal maalan waxa weeye iskagaba dee ugu kaaftoomayno waa suurtagal in bal markaa in werintaa keliya tacdiil ma noqonayso marka culimada qaar baa waxay dhahan waa qowl labaad qowl saddexaad oonu inoo dhigana waan sheegi doonaaye arrinkaasi maye haddii kale doogashi bay noqon layd nin aan ehel u ahayn riwaayo hadduu kaba wariyo kaba aamusay isaguna mansiladaa leeyahay waa nasiixadii lagu yaqaaniye arrintoodii way ka fogtay qashibay noqon layda waa tacdiil kal hadduu hebel kaba wariyo waxaan ka dhigaynaa inuu agtiisa caddi ku yahay mar ruux cadaala aan ugu sugaynaa taas sheekh wuxu ui raximah llahu tacaala wadaliil waxa u daliila calaa fasaadi dalika arrinkan waa qowlkan ah ina dalika tacdiilun oo in tacdiil werintaas keliya laga dhigo waxa inay fasaadkiisa u daliila huwa ana inagu najidu waxaad helaynaa alcuduula dadkii lagu kalsoonaa oo yarwuuna warinaya can ilmudalisiina walkadaabiin kuwa iyagu tajliis lagu yaqaano wax ka wariyey kuwa beenaalayaal wax kaba wariyey baan helayna de kol hadday taa tahay oo aanay iyagu riwaayadooda ku gaabsanun intii lagu kalsoonaa ee kuwa lagu kalsoonaya kuwa aan lagu kalsoonaynba aan hayno de waxa weeyaan had iyo goor waxay dhahan waaqican iyo waxaasi waaba dee waa waxaan jiritaankiisa waxa ugu weynee loo dariishadaa wixiiba dee in la helayo amhilo iyo dee shay loo helayo waaqaca kol haddaan taa kaba helayno dee ma odhanayno ama kama dhigayno riwaayadoodu inay tacdiil tahay walihaadaa saa daraaddeed buu qaala yidhi ashacbiyu shacbi yidhi shacbi kolley waa imaam macruufa oo la arko dee mooye inaan hore dikrigii soo soo aragnay camr ibnu sharaxiil waa idhaa waa nin caalimaha o faqiiha adugu bal culimadii waaweyneyda taabiciinta kaba mid ahaa isaga halkan may tarjamayn shacbi oo dee waa camr tani waa nisba uune camr ibnu sharaxiil baa la idhaha laakiin nisbadiisaas ayuu aada ugu shuhroobay waa raggii waaweynaa ama dee culimadii waaweyneyda taabiciinta cahdigiisii iyo casrigiisii ayuu kaba mid ahaaba weeye waa reer ciraaqa ninkaas baa wuxuu yihi imaamkaas baa wuxuu yidhi أخبرني الحارث الأعور وحي ورمي الحارث الأعور وكان والله كذابا تواك السائل حارث الأعور ما إي ورمي إلى هذا كل أرتينا بين بين بضنبو أهابوت dee shacbiga oo la ogyahay mansiladiisii baaba xaaris kaba wariyo weliba uu nisbaynayo kadib u nisbaynayo markaa kol hadday taasi jirto oo dee dad kaloo lamidoo badanna ay jirto ninkan aynu ku kalsoonayo cadligii werinta uu ruux majhuulo wax ka wariyey werinta keliya uun lagama dhigayo inuu taskiyeeyey oo uu tacdiliyo agtiisa nin lagu aqbalayo uu yahay xaggan xaaris tarjamada waa idin dhigtay kolley kuma raagayo waa kan magaciisii xaaris ibnu cabdillaahi hambaanna waa reer macruufayo aada u ballaadhnaayo taabiciinta iyo markaas atbaacu taabiciinta iyo nisbadani markay timaado waa reerkaas bay noqotay waayo markii dambe iyaga lasoo weydaartay qarnigii saddexaad iyo waxyaala adigu lasoo gaadhay nisbo kale oo tan egi ay halabadii yeelatay waa hamadaan magaaladan laydha magaalo laydhaha iraan ku taala ayay nisbada markii dambe dadka ay u bateen oo alhamadaan laakiin waa mutaqadimiinta oo dhan waa nisbadan baa qaaliba alhamdaaniyo lacwarna de waa adigu kale waa wasfigiisii wuxuu ka cabiray min kibaari culamaai taabiciina calaa dacfin fiih culimadii taabiciinta raggoodii waaweynaba waayo cali bn abi aalib iyo asxaabtiisiina ka mid buu ahaa ibnu mascuud iyo raggaasu wax ka wariya xagga marka la eego faraaidkoo kale iyo xisaabta iyo adugu bal culumtaasna aqoon aada u sarrayso u lahaa oo shacbigan bay ka soo naqliyeen shacbi in lagu yidhi de had iyo goor waad ku noqnoqotaa oo adigan kolba u tegayo eetuu leeyahy waxaan ama waad ku noqnoqon jirto xisaabta ayaan ka baran jiray buu yidhi oo dee isaga ahaa axsab annaas ba ahaa waad ku cabiray ibnu madiinna wuxuu ka soo naqliyey kadaab inuu yahay ibnu xibbaanna kaana alxaarisu waahiyan fi lxadiid qaala dahabiy hadalka dahabiy baan qaadanayaa والجمهور على توهن أمره مع روايتهم لحديث ولو عبارة كما مهمة مع روايتهم لحديثه في الأبواب وي جمهور العلماء وحي قبان من كان ضعيف نمدي السالة ضعيفية مركا خلاف نجرو الشارع iyadoo weliba ayaad leeyihiin waa daciif ayay haddana xadiidkiisa ku wariyaan abwaabta oo kutubtii abwaabta lahayd iyo abwaabtii dee inta badan haddii targiib iyo tarhiib iyo mawaacid iyo waxaa la wariyo kolkol dee ruuxu daciifaba riwaayadii waa la wariyaa laakiin abwaabtii fiqiga ahayd iyo taasi abwaabtii ay ahayd xadiid adag in loo doono ayaabay xadiidkiisa ku wariyaan oo dee afarta sunanba way noogu sugan yihin walow sunantaata ugu yaryahay ay tahay sunanta nasaayo malaa dee nasaa-i guud ahaan laba xadiid oo keliya wuxuu kaba wariyay u yahay laakiin afartoodu kuba wada sugan yahay marka taas buu weyne فهذا الشعبي يكذب ثم يروي عنه والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي فلا وهذا كان ووحو ليهي هذا كان وشعب ليه وكذاب ليهي كما هسا ظاهر كي وحق اللهجة سي حكايات كي سي هذا الكيس كالي حديث كرسولك تاسي يدك ومواصل مانين قال ابن عبد البر وحو له كتاب كيسان جامع بيان العلم والفضل كتاب كاس markuu kolley culimmada iyo baabku u dhigtay hadalladii dhexdooda ay sidhiidhaaheen iyo waxyaalahaas iyo dee kalaamta aqraantiiyo inta badan yudwa walaa dee bal maalan dee sidaa lagu daynayo uunoo aan waxba halkaa wax laga qaadahayn laga soo qaadayn ayaa wuxuu soo dhigtay hadalkan deeto wuxuu leeyahay wax dee beena oo ninkan ka muuqday ma jirto laakiin waxan ay ku daciifiyeen culimmadu ama ay ku inkirayeen waa ifraaduhu fii xubi caliyin wa tafdiiluhu calaa kayrih nin shiicanimada ku xeel dheer buu ahaa cali buu jacaylkiisii aada ugu talax tegay dadkii kale o dhan oo abubakar iyo cumar iyaguu ka horraysiinayey dee shacbina wuxuu qabiiba tafdiilo abibakrin wa cumaroo arrinku kan weeya xataa saa daraaddeed baa xaafid ibnu xajar tarjamadiisa kooban uu taqriibkiisa ugu tarjameeyo ayaa wuxuu kaba cabira كذبه الشعبي في رأيه آه مو إطلاقا وعبارة حافظ إن كذبه الشعبي في رأيه الشعبي وحويا وبين يوبين بونسبي لكن أردت مع الرواية دي الرواية دي ستعلق معي وحلق معي وحق الرأي ديس iyo waxan uu qabee tashayuca dee maamaad lagu arko in dee yar ifraad ama ifraad uu kuma sugnaa ayay tahay tan laakiin maaha kadibkii ama iyada taa dee isagiiba nin axaadiis beena dejinaya rasuulka ilahi wax beena u nisbaynaya ehel umu ahaadeen asal ahaan in wax lagaba qaato bal adigu ninkan waxa jira taasba weeye kolley tarjamadiisa tahdiibu tahdiib iyo tahdiibu kamaal iyo ama miisaan lictidaal uu ku leeyahay iyo xataa siyarna dee waa ku leeyahay waa u laami kartaan waayo bal matala hadalladii culimada iyo waxyaalahaas iyo umuurihiisii si ay waxugaba ogaataan oo bal arrin kaba dhacday malaha dee waa arrintii muuqa أهل الأقران كسو فري جرتي إبراهيم النخعي الشعبي لحدود هو ديبلا شعبي كسو نقلية إنه يلوى كاس ذاك الأعور الذي يأتي يستفتي بالليل الليل ثم يجلس في النهار يفتي الناس وكان هو markii loo sheegay ibraahim buu yihi waa ninkaasoo habeenkii buu dee ii soo dusaabuu leeyahay oo uu wax weydiiya ama wax iga bartay hadhowna maalintii halkaasuu fadhiisanaya isagoo dadkii u fatwoonayo isaga markii hadalkii loo soo naqliyeyna cibaara ay ka soo naqliyaan uu leeyahay kadaabun lam yasmac min masruuqin shayan shacbi buu ku sheegaya waa kadaabo masruuq wax alla wuxuu ka maqli ma jirto ibn ibnu cabdilbar baa hadal raaciyo yidhaaha waxaan filayaa buu leeyahay hadalkaas وإبراهيم النخاع الشعبي كوري إن حطب بقوله في الحارس هذا الكيس أو كذاب يسوي الحارس كوري تي عقاب تيدي أي طاوة إن لقوا عقابه وجدده إن بيتاسو محل كدين الصايرة هم هي بوجهدا أرنتنا وح حب قاسيتا ويانا ما يعني حق الرواية دي سوا واحد يسوي أي تنكم هالشيء إن هيد عقاب لقوا عقابه هذا الكيس تايري هو كلام بالمركة جامع بين العلم هذا الكيس بالمركة حلنا إن كان وانين ده أنت بدل أي ضعيفية لكن ضعف يسمعها ضعفiga dee beenaalayaasha ay daciifiyeen oo kale hadalkan uu yihi shacbina muqadimada صaxiixa muslim buu kuba sugan yahay baabkii uba dhigtay nahyinta layskaba nahiyey dadka ama digniinta dadka loogaba digayo dadka iyagu waxa weyaan dacafada iyo waxyaalahaas bal taasi waa mid فلم يكن معهن بل إنك شيخ محمود الرشيد كل دي شعبي سوى لنك نواب بينال هذا ما وحكوري ورين كليون نكيني ستعديله فلم يكن من نقان سفر رواية عنه ورين روح متولة وحلقة وريو دليل على تعديله وطعن هاي إنه يظن إلي وابك بينال هذا ما وحكوري يام سادلة رواية ورين كليون تعديل ما قول صدحات مسألة تروى قول كم دوني هنا الشيخ أو أه ولماذا أيلهم بركودنا قول كود in haddii la og yahay oo ninkan musakigaa hadaladiisa ama caadadiisa la og yahay ruux iqa mooye cid kale inaanu wax kaba warin culimada majmuuca taasna way tiriyaanoo iyaga nin iqa mooye nin kale aan waxba kaba warin dee ninkaas waa tacdiil bay noqon riwaayadiisaasi haddii laakiin aantaa la ogeyn oo cid kastaba wax ka wariyo caadadiisii taa aynaan ku hayn ama aynaan kuba hayn qowlkiisii iyada markaa ma noqonaysa werintaa keliya tacdiil oo kale waayo imaam axmed qowlka lagala soo naqliyo usuuliyiintana imaam alxaramayn iyo ghazaali iyo aamid iyo ibnuxaajib iyo waa qowlkay doortaan oo ninka xaaladiisa kolley majmuuco culimada ka mid ay tahay idhaahna waa jirtaa imaam malik baa ka mida walow lahayo dee cabdilkariim ibn abilmukhaariq walaa waa ku kadsoomay beledkiisana ma ahayn hay-adii culimo uu lahaa daraaddeed inuu u kadsoomay waa nin daciif oo kaba wariye laakiin waa dadka iqa mooye cid kale aan wax ka warin cabdiraxmaan ibni mahdi iyo bal markaa dee rag leh ayay culimadu tiriyaan oo aan iyagu bal maalan markaa dadkaa iqaadkan wax kama warin jire markaa dadka caynkaasi abi daauud baaba la yidhahde isna iqa mooye wax kale wax kama wariyo walow kitaabkiisa dacafa ay ku sugantahay laakiin sheekhyadiisa waana dee faa'iido aada ogaan aan dee balmadin idinku baraarujinayo sheekhyada uu isagu ka wariye waa kuwa tooska sheekha sheekhiisa daciif waa jira inta dhexoo dhan daciif waa jiraya oo dacafo badan kitaabkiisa way ku sugan tahay bal ragga dacfigooda adagya kitaabkiisa ku sugan axaadiis badan uu leeyahna waa tan la daciifiyo laakiin sheekha uu isagu toos uma warinayo haaliban nin fiqaa mooyaane ama nin maqbuula mooye nin kale wax kama wariyo inta badan waa sheekhadiisa isagu uu u sheeqa laakiin sheekha dabadi ayay dee soo gelayan walow dee kolkol aan heerkaa gaadhin fiqanimo aan gaadhna in badan baan qoladan taxriir taqriib imaka dejiyey ay xafid ibnu xajar kula xisaabtamaan markuu nin daciifiya ama waa maqbuulku yidhaha ama yaanu daciifba ama waa maqbuul yidhaha ay yidhaha miwa sheekhi abi daauud abi daauud sheekhiisa ujeedadooda waxa weeye waa nin fiqaa walow dee kolley aan hadalkoodna saas idlaaqeeda yeelanahayn aanu dee oo rag dhaxana uu yeelanayo laakiin waa arrin jirta oo ah dadka dambe mooye laakiin sheekhiisu isaguna waa dadka ay yidhaaheen fiqa mooye cid kale wax kama wariyo faslan faama idaa camila hadduu camal falo alcadlu cabdigii bikhabari ruuxan isagu majhuulka ama shaksigan dee raawiguu wax kaba wariyo khabarkiisii uu ku camal falo wasaraxa uu caddeeyo biannahu isagu camila bikhabarihi khabarkiisii inuu ku camal falay oo waxan uu camalkan ugu samaynaya uu yahay khabarkiisan fahuwa kaasi tacdiilun waa tacdiil uu caadil yeelaya wey liannahu laa yajuusu ma banaana an yacmala bihi khabarkiisii inuu ku camal falo ilaa waqad caddala qablahu inuu tacdiiriyo salax waaintoodii sare halkana masale kale weeye ballaqodan kusoo yar laami doonaa meel baa yar ishkaalkeeda jiran aan eegi doonaa waxa ay tahay masalo sii hore waxay ahayd haddii ninkii cadliga ahaa oo ruux majhuulo aynaan ogeyn xaaladiisu waxay tahy uu wax ka wariyo kana aamuso werintaa keliya miyay tacdiil noqonaysaa waa taan masaladan kasoo baxnay ahda aqwaal saddexana aan sheegnay maca qowlkan raaciyey tani maxay tahay werinba maaha ee xadiid baad ognahay xadiidkaasna nin baa warinaya aan wax aynu dee kamajulba aan ku tirinayna ama aan cili inoo taskiyeyn nin raggii dee markaa muctabariinta kamida aimadii kaba mida ayaaba xadiidkii ku camal falay xadiidka naftiisii raawigani warinayaybuu ku camal falay waxaan u caddeeyey siduu sheekhu ka cabiray waayo mid kale ku ixtiraasaya wuxuu caddeeyey waxaan uu arinta inuu ku camalfalayo xadiidka naftiisa xadiidkana waxaa la ogayay fulaan inuu warinayay haddaba camalfalka uu xadiidkii ku camalfalay ina waxay keenaysaa wax agtiisa uu aqbalay oo agtiisa ku sugan inuu ku camalfalo eh miyay noqonaysaa tacdiil raawigiisii uu tacdiilinayo markaa dee kolle ninka xadiidkiisii qaadateed ku camalfasheed fulisay waa nin agtaadii cadli ku ah oo marka camalfalkaasi eegtii hore waxay idhi werintan keliyii tacdiil matay tanna camalfalkan xadiidkiisii uu ku camalfalay bal uu caddeeyey inuu wuxuu ku camalfalayo aan daliil kale ahayne daliilku uu xadiidkaa yahay raawigii xadiidkaa warinayay waa tacdiili ama taskiyeyn miyay u noqonaysaa markaa sheekhu wuxuu yidhi hadduu caddeeyo khabarkan inuu ku camalfalay oo wuxuu ku camalfalay xadiidkan ay tahay arinkaasi waa raawigiisii inuu raawi lagu kalsoon yahay yahay taas bay noqonaysaa agtiisa markay noqoto iyo tacdiil bay noqonaysaa bal markaa waxa weye liannahu shaniya laa yajuusu ma banaana buli an yacmala bihi inuu xadiid ku camalfalo ama khabar ku camalfalo ilaa waqad cadala qablahu kolley calaamad yarna way noo taalaa dee waxa weeyaan taas khadkan maailkaa waxaana dabcadii aan sheegaya muasata risaala maashrum waa sidan taalay ee dabcada daar lkutub alcilmiya iyo caalam lkutub labadaba waxa iyaga yaalay ilaa waqad qabilahu cadli may jirin halkana ilaa waqad qabilahu oo cadligan baa kaba maqnayd oo waxa ay tahay markaa macnuu uu noqonaya dee suurtagal maaha ama ma banaano ninkan marka la eega mansilada uu leeya inuu khabarkii ku camal falo isagoo dee ninkan aqbalay raawigiisaa mooye raawigiisu agtiisa maqbuul ku yahay bal taasba weye laakiin labadan haddaan nidhaano bal san israacino taa cadlignoo dhanba way ka maqnayd kalaamkuna saasuu ku muntasiriye ilaa waqad qabilahu isagoo aqbalay oo raawigan aqbalay agtiisa maqbuul uu ku yahay mooye khabarkiisii kuma camalfalayo oo nin agtiisii daciif ku ah dee haddana khabarkiisii haddaanu ixtiyaad uga camalfalin ama aan daliil kale la odhan laakiin waa dee ma noqonaysa inuu ku camalfalo talabaadna waa inuu caddeeyey oo wuxuu leeyay waxaan ku camalfalay daliil kale maaha waa khabar kanun marka waxay ka dhigantay raawigiisa agtiisa maqbuul inuu ku yahay haddii tan aadaynana ilaa waqad cadala qablahu raawigii inuu tacdiiriyey qablahu hortii oo de intaanu qablahu camal bilkhabar inuu dee waxa weeyaan agtiisii uu tacdiirinayo agtiisa cadli ku yahay taasumaaba arrintu noqonaysa taas iyadu waa mid waa suurada hore sheeku dhigtay wain camila hadduu camal falo bimuujibi khabarihi khabarkiisa waxuu keenayo oo macnaa xadiidkan si waafaqsanba ama wixii uu keenayo ku camal falay laakiin walam yusmac minhu lagama maqlin anahu camila bilkhabari inuu cadeeyey waa suuradii hore waxa weeye camila saraxa bianahu camila bikhabari khabarkiisuu keenaya waa ku camal falay oo marka la eego camalkiisa nindeli khabarkan buu waafaqsan yahay laakiin isagii lagama maqlin inuu leeyahay waxaan ku camal falay waa khabarkan lam yakun dalika tacdiila raawigiisii oo la tacdiiliya taasi ma noqonayso sababtuna waxa weeye liannahu qad yacumu sidaasaa idin taalla saxda oo liannahu qad yacmalu weeye oo qad yacmalu nusfooyinka kalena way ku wada sugantahay bo meel aantan ahayn kumaa naraga cibaarada yacmalu waayo waxaa hadalkii hore tacliil tahay waxaa suurtagala inuu ku camal falo bimuujib alkhabari khabarkaasi wuxuu keenayay mijahat alqiyaas oo inuu daliil kale leeyaha suurtagala kol haddaan odhan khabarkan aan ku camal falaya khabarkii ha waafaqee qiyaas oo isna adiladii sharciga ka mida wuxuu keenayo oo khabarkii waafaqsan inuu ku camalfalaya waa suurtagal wadaliilin daliilu maji noqonayso wadaliilin daliil inuu ku camalfalay hayrihi hayrkii inuu daliil labaadoo meesha jiro oonu sheegin oo kana waafaqsan inuu ku camalfalayna waa suurtagal bal markaa taasna weeye oo falam yakun markaa daalika kaasi ma noqonayo tacdiilan tacdiil ma noqonayo bal marka adigu waxa weeyaan arrintu hadduu xadiidkii yidhaah uu ku camalfalo caddeeyana kolkol ixtiyaad bay noqotaa kolkol waxaabay dhici karta tarkiib iyo tarhiibkii ay mutasaamide iska fudaydsan jireen marka haddaanu dee tarkiib tarhiib baabkiina aanu ahayn on dee laydhaa halkaasuu fudaydsaday ixtiyaad kolkol xadiidkii daciifka ahaa sida nawiba adkaarka uu kuba sheego ixtiyaad ahaan waa loogu camalfali karaa si hadduu wuxuu dee shubhad dhalinayo oo shubhadii daraaddeed ka fogaanteedii waa ixtiyaade xadiidkii laydhaa waa loo qaatay oo kale haddaba haddaanay ixtiyaad baabkii ahayn aanay dee tarkiib iyo tarhiib baabkiina noqon uu caddeeyo khabarkan inuu ictimaadsaday markaa raawigiisii waa inuu agtiisa ku tacdiilinayo haddii laakiin arinta aan laga hayn khabarkan inuu ictimaadsaday waxaa suurtagala inuu qiyaas ictimaadsanaya waafaqsan waxaa suurtagala daliil kaloo waafaqsan inuu ictimaadsanayo waxaa suurtagala ixtiyaad inuu ugu camal falay baa suurtagala saa daraaddeed camalfalkaa keligii ma noqonaysa tacdiil oo kale kolley masaa'il halkan kaba maqan oo kutubta usuulku ay dhigaan bal mustalax horta alfiyadiisu yoday iyo dee matalan bal ninkii caalimka ahoo xadiid wixii ku sugnaa ku fatwoodo oo kale iyo xadiidkoo waafaqa ijmaac iyo waxyaala ay yidhaaheen guud ahaan xadiidka tasxiixiisa ma keenayso qowlkooda asaxa ee muqaabilka qowlkanna waa jira ayaa jiray bal labada masalo waa labadaasee kolley waxay u yar baahantahay ina u yar fiirsataan oo kala saartaan waayo waa umuuro mustalax iyo usuulba ka wada dhexeeya baabu lqowl fi كيفية الرواية والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك باب القول في كيفية الرواية في كيفية الرواية وما يتصل به وحب باب السنية القول أما باب بيان القول وكلام كي هذا الكي لقبها بليي fi kayfiyati riwaayati riwaayadan xadiidka la warinayo bal sida dee loo wariyey kayfiyadiisu ay tahay oo waxaa inoo horeeyay jarxigii iyo tacdiilkii iyo raawigii bal maalan sifadii uu lahaa ama xadiidkiisa aan aqbalayn iyo kii aan la aqbalayn umuurahaasu inoo soo sheegay iminkana waa warinta la warinayo xadiidkii kayfiyada bal loo warinayo iyo wixii wamaa yatasilu bihi madkuurka ama qowlka iyo kalaamka kayfiyada riwaayada laga hadlayo wixii isna laba xidhiidhayay bal umuuraha inoo iman doono halkan kollay kutubtii musalaxan aan kusoo aragnay xadiidka oo dee macno lagu wariyo ikhtisaarkii xadiidka qeyb kaba mida lagu gaabsanayay oo kale iyana kollay qeyb ay xagga musalaxa raacsanayd sifadan raawiga iyo dee bal matalan xadiidkiisa la aqbalaya ama la celinayo hadduu ninkii raawiga ama sheekhiba xadiidkiisii iloobo oo cidna ay kaba maqashay isagiina waa iloobo xadiidkii maba xusuusna xadiidka waxaa xukumkiisu noqon in waxa weeye la aqbaliyo in kale waxaa kaloo kolley uu inoo raacin doonaa qaybtii kale aan kuba aragnay ama kutubta mustalaxa ay kuba sugnayd xaggan taxamulka sifadiisa ama dee welinta xadiidka la warinayo anwaacdeeda iyo duruqdeeda taasba umuurahaasu imika halkan waxaa inoogu imanayaa yahay oo umuuro guud ahaanba kutubtii musalaxaydna inooguba sugnayd ah marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala walikhtiyaaru macnaa doorashada iyo qowlka mukhtaarkee sa fiicani afdalkee mudani weeye fi riwaayati xagga riwaayada xadiidka la warinayo an yarwiya inuu wariyo weeye shaqsigii raawiga ahaa alkhabara xadiidkii bilafdihi lafdigiisii uu ku wariyo aanu macno ku warine lafdigii uu xadiidka ku maqlay kaas ee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh lafdigiisia kaa uu ilaaliyuu kuba wariyo taas baa ah ikhtiyaarku uu yahay ama sidaa la dooranayaa waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisaana taa in lafdigoo la ilaaliyo la dhowra ay sida mudan tahay ayaa waxa weeye u daliila uu rasuulka ilaahay yidhi nadara allahu imra'an samiica maqaalatii haddii nadara allahu la yidhaha la takhfiifiyana xadiidka way ku wariyeen imra'an samica maqaalatii fawacaaha huma addaaha kama samic فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ودعو رسولك إلهي دعينيو كحديثكيس ورنيا سيوكو مقلي ورنيا ذكي كلنا قارسينيا وحل نضر الله إلهي هالنور وها افتيميو ودين نضرد وحسن يرون قيبه جده wanataa ugu ducaynayo ilaahay ha nuuro oo ha iftiimiyo imra-an shaqsi samica maqlay maqaalatii maqaaladayda hadalkaygii maqlay oo fawcaha maqaaladaa xifdiyey oo dabdiyey oo deeweeleeyey oo xifdiyey uma bacdigeed addaaha gutay oo dee ciddii kale sii gaadhsiiyey kamaa samica sii u maqlay u gutay si u maqlay dee waa markaa halkan weeye halka uga xujaysanayo waa lafdigii uu ku maqlay isaguna dadkiisii gaadhsiiyey oo u gutay taas ilaahay wejigiisa ha nuuro oo ha iftiimiyo fa ruba xaamili fiqhin waxaaba badan ku isaguo fiqa xambaarsan haddaan litagtir rubada ka dhigno fiqa xambaarsan ujeeddadu fiqi wuu xambaarsan yahaydu ee axaadiidtan rasuulka ilaahay de waaba halkii fiqiga lagala soo baxayay iyadaaba asaaskii iyo dee fiqigiiba ah haddaba taasuu xifdisan yahay oo uu warinayaa oo isagii waa xambaarsan yahay kaasoo hayri faqiihin aan faqiihayn oo isagii waa xambaarsan yahayba dee kolleynoo kale dii uu xambaaray dadkii kale uu gudbiyey nashrintii sunnada qeybtiisii ayuu kaba qaatay laakiin intuu fiqi isagu mid xambaarsan yahay laakiin mid dee isagu makansanaya inuu fiqiga ama axaadiida waa xambaarsan yahay wixii axkaamii kala duwanayd ay kulansanaysay uu kala soo baxay isagu ka fahmuu kala soo baxo taa aan ahayn waa xifdisan yahay waa raawi waa warinaya waa kan dadkii gaadhsiinaya laakiin ma laha fahamkii iyo qudradii waxa dee fiqigan ama axaadiidani waxay xambaarsantahay axkaam iyo fiqa uu kula soo bixi lahaa kaas baaba jirto bal matalanta marka khaasatan haddaan ruuxu dee fiqiga noocaasa lahayna lafdigu ilaaliyaa waa ta usii mudan oo kolkol ruuxii aan fahamka lahayn dee lafdigii isagoo macnihiisii egayo wuxuu xambaarsanaa uu keenayay kuma tasarufi karo isagoo si toosan oo saliima uguma tasarufi karo faruba xaamili fiqhin oo hayri faqiihin waxaanay dee tani tahay oo ducada rasuulka ilaahay ruuxa dee intuu xifdiyey gudanaya dadkii kala gaadhsiinaya ama uu duceeyey ayaabaa dee umuuraha ducada keenaya ay kaba mid tahay lafdigan ilaalintiisa iyo taas waxaa dhici karta ruuxu haddaanu dee martabada adigu faqihnimo ahayn tasarufka uu ku tasarufo in qalad kaba yimaado ama macno uu kuba wariyo bal adigu rasuulka ilaahi ka waa u duceeye wa ruba xamili fiqhin waxaa kaloo iskaba dee dhacaysa ama badan ku fiqi xambaarsan oo ilaa man huwa isagu dee bal faqihiba ah laakiin ilaa man huwa ay yaxmiluhu wa yu-adihi gaadhsiinaya fiqigii uu xambaarsanaa axaadiidkii uu xambaarsanaa ilaa man huwa afqahu minhu mid isaga uga sii aqoon badan dee uga sii fahmo badan oo marka la ego isagiiba fahmo waa leeyahay fiqigaa kaa hore aanu lahayna waa leeyahay laakiin ruux uga sii dee bal matalan fahmo badan oo waxyaalaha uu xadiidkan ka qaadanayo kala soo baxayo kasoo saarayo ee uu kaba fahmaya ay ka badan tahayba kani intii uu kaba fahmaya ay kaba badan tahay bal markaa taas bun xadiidka bal ciddii warisay kollay qayb ka mida waa kaa inoo sheegaya waana xadiidka xadiidkan ay ma kala duwane ay saxiix yeeleen aimada qaarkood ama culimada qaarkoodna duruqdiisa tacaduday daraaddeed ee uu saxaabo kala duwanna kaba yimi ayay ku tiriyeen oy kuba dareen axaadiidta mutawaatirka ah saa suyuudi iyo oo axaadiidta mutawaatirka ah ayaa xadiidkanu dee marka la eego saxaabadoo keliya ayaa dee dad tacaduday ama majmuuco dee ayaa saxaabadii kaba wariyay dee duruqdii kalena way badan tahayba waa xadiid bal markaa taas ciddii warisan waa ka sheegay ibnu maaja fi lmuqadimana maha kitaab gaara ee waa kitaabkan sunantee uu leeyahay halkan uu leeyahay ibnu maajahna muqadimadu ku wariyey ayaa wuxuu leeyahay muqadimo kolley sunna iyo itibaaci umuura uu kagaba hadlo muqadimo kitaabka intaanu dahaaro bilaabin kaba horeyso axaadiid waxoogaaya leh ayaa buu leeyahay majmuuco adigu axaadiida xooga ayaa kulansatay oo adigu waa kitaabka qeybtiisa horan weeye muqadimadiisa faidaa awrada hadduu wariyo bal taasi waa lafdiga in taasi ay mudan tahay in lafdigii la ilaaliyo saafa wacaaha uma addaha kamaa samic faidaa awrada hadduu soo arooriyo alriwaayata riwaaya bilmacnaa macna uu raawigu kuba soo arooriyo wanu lafdigii aanu ku soo aroorinay macno uu ku soo arooriyo xadiidkii kuba sheego nadarta waad eegaysaa bal si aan u ogaano xukunkeeda taa iyo macno xadiidka marka lagu warinayay markaan lagu warin karin ruuxa caynkaasaad u hubsan aada eegiyo bal arrinkiisii u fiirsan fa in kaana hadduu yahay miman dad iyo dee duul uu kaba midayo laa yacrifu aan garanayn macno lxadiidi xadiidka macnihiisa lam yajuus lahu dalik oo ruuxu haddaanu xadiidka macnihiisii ma haddee macnahan xadiidka une waa alfatasaan kutubta musalaxa ku soo aragnay dalaalaadkan ay alfaadu leeyihiin iyo waxyaalaha dee macno doorin iyo waxaan doorin haddii aanu nin garanayo taasoo fahamsan aanu ahaynba oonu dee heerkaa ruux gaadhsiisan aanu ahayn lam yajusul isaguna sheekhu wuxuu ku koobay dee xadiid kastaba dee waa markaa isagoo dee waxda mustaqilaan kaba dhigayna xadiidkan maanta uu macno ku warinayo macno uu ku warinayo nin macnihiisiiba garanaya aanu ahayn oo macnihiisii fahamsan lam yajus lahu uma banaana dalika wa alriwaayatu bilmacna inuu macno ku wariyaa uma banaana sababtuna waxa weeye liannahu shaaniyo laa yu'manu lagama aamin ahaa an yuqayira inuu dooriyo macna alxadiidi xadiidka macnihiisiiba ma garanayo dee waxaan u garanaynaa waxa weeyaan wixii uu kaba sheegaaba waxaan dii jirin bay noqonaysaa markaa aamin baan laga ahayn oo waxaan laga aamin ahayn inuu xadiidka macnihiisii bedelo kol haddaanu macnihii garanayn ruuxuu waxa uu garanayo ku tasarufi karaayo lafdigii wahayuu macnihiisa garanayo bal alfaadihii alfaado lamida ama ku dhow dee bal taasoo macnaheedii leh ayuu la iman karaa ee kol haddaanu macnihiiba garanayn dee lafdiguu la imanaya oo lafdigii hore waafaqsan ama kuba dhow xataa ma jirayso saa daraaddeed uma banaano xadiidka inuu macno kuba wariyo wain kaana hadduu yahay miman yacrifu uu ka mid yahay cid ama dadka yow garanaya macna alxadiidi xadiidka macnihiisa garanaya oo ruuxani macnaha xadiidka uu garanaya nadarta kaasna tafsiil buu yeelanaya oo bal ruuxii xadiidka ku soo arooriyey macne horta marka hore waa inoo tafsiiliyo laba u kala qaaday mid xadiidkan macnihiisa garanaya mid aan garan ahayn kii aan macnihiisa garanayna uma banaano yidhi waxaa soo hadhaya kii macnihiisii garanayay isaguna tafsiil buu yeelanayaa iyo kala qaad oo wuxuu ihi kaasna bal waad eegaysaa xaalkii fa in kaana dalika hadduu yahay waa xadiidka dalika waa mudkahim waxaa dee uu macnaha kuba warinayaa fii khabarin khabar muxtamilin ama muxtamalin adigu ixtimaal leh oo ujeedadu macno wax ka badan ixtimaalaya matalan lafdi mushtaragaba weeye amase waaba mujmal kuwii aynu soo maray ee macno wax ka badan ixtimaalayay taasoo kale oo dee khaasatanna dee macaanidaasna ay sinayd oo laba macnoo dee isku mida ama wax ka badan ayuu si isileeg u wada ixtimaalayaa lafdigan lam yajus ma banaana an yarwiya bilmacna raawigi inuu macno ku wariyo taasoo ma banaana wuxuu tadna ku culeeyay liannahu shaniya rubamaa waxaa la arkaa naqala inuu soo naqliyo bilafdin lafdi xadiidkii uu ku soo naqliyo laa yu-addi aan gudanahayn muraada rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi ujeedadiisii aan gudanahayn oo falaa yajuusu ma banaana an yatasarafa fiihi khabarka inuu ku tasarufo bal arrintan uu inoo sheegay halkan inooguma sugano loo arka cibaar ahaan ama sannaynaan musalaxii ugu soo aragba waxa weeye dee walow marka la eegaan matahabaan ujeedaa mutuntii aan aragnay xagga shuraaxda aqwaashii badnayay soo aroorinayeen buu kaba mid yahay haddii khabarkan iminka raawigii waa ninkaas macarifada leh garanaya dalaalaadka alfaadu ay leeyihiin garanayo waxa macno bedele iyo waxyaalahaas garanaya laakiin khabarkan uu warinayay ee maanta uu doonayo macno inuu ku wariyo ayaa ixtimaal leh ixtimaalkii uu lahaa waa maxay bal matalan waaba khabarkan dee maxaaba waaba dee cibaaradan waa cibaaro mushtaraka ahoo laba macno iyo wax ka badan ama laba macno ama wax ka badan baaba ayay si isku mida u wada ixtimaalaysaa si alfaadii mushtarakeen sooba aragnay amase waxa weeyaanba lafdigani mujmal weeye oo isaguna dalaaladiisi iyo macnihiisu ma cadda oo dee kol ishtibaa wuxuu kaba yimaadaa ishtiraaga dee waxyaalo kale oonu soo marnay oo kaba iman kara bal haddaba arrinku markuu kaa yahay hadduu macno ku wariyo maxaa meeshii imanaya dee kollay lafdigu ku warinayaa lafdi macnihii isaguna mushtaraga ma noqonayo lafdiganuu dee ku macno ahaan ugu wariyey lafdi mujmala ma noqonayo macno tii ka wadaxsan oo labadii macno ama wixii ka badnaa uu ixtimaalayay inay lafdi haddana si u mujmala ama mushtaraga kuma fasirayo oo macno ahaantaa kuma warinayo mid ahaan baa dhici karta inuu qaato hadduu mid ahaan macno ahaantii ugu wariyo maxaa meeshii imanaysa dee ujeedadii rasuulku inaanu macnahanba ahayn macnaha kale yaa ixtimaali taasaa suurtagala markaa taa in tafsiir kale iyo waxyaala loo doondoonto u mooye macnaha lagu wariye markaa keenaya labadii macno ee uu lafdigani wada ixtimaalayay ama iyo wixii ka badnaa in mid ahaan lagu macno ahaan usoo qaato macno ahaan ugu wariyo de waxaaba suurtagala macnihii uu rasuulka ilaahay ujeeday ka inaanu ahayn ka kale uu ujeeday oo hadha ay taasi timaado in rasuulka ilaahay dee wuxuu ujeedayba aanaysan tafsiirkani ahayn ama macnahan lagu warinaya marka wuxuu leeyahay waxyaalaha dee mujmalka ama mushtaraka ama ixtimaalka ee xoogali uu kuba sugan yahay macno laguma warinayo laftigeediin baa laguma warinaya si aanay taasi imanoo laguma tasarufayo wain kaana hadduu yahay waa xadiidkii uu doonayay inuu macnaha ku wariyo khabaran khabar daahiran daahira uu yahay kollay daahirka hore aynu u soo marrayo waa cibaarada ama dee laba macno ayaabay wada ixtimaalaysaa ee mid baa muuqda mid baa raajixa dee taas baanay ahayd tii lagu fasiri jiray haddaan kan marjuuxa wax daliila oo in loo jeeday noo cadaynaya aynaanu helino daahirka iyo naska iyo waata aynu horaba usoo ogaanin haddaba daahirnimada imika tuu wadaa lafdigani macnahan uu leeyuu daahir ku yahay oo dee macnaha cad ee waadixuu leeyahy wuxuu kaba cabiray sharaxiisa bilafdin hayri muxtamal lafdi aan dee ama muxtamil lafdi aan ixtimaal lahaynba oo lafdigani waa lafdigaas ama naskiibuu markaa maanta noqon macnaha mooye macno kale ma laha macnaha dee raajixee dee marjuuxa kolley aan lagu xambaarin haddaan daliil loo helin baba weeye adigu ixtimaal kuma sugna lafdigan ixtimaalkii kolley daahirka ku sugnaan jirayna halkan adigu waxa weeyaan miduu ku saaraya maaha bal markaa naskiiyo daahirkiiyo intiba waynoo wada imanaya lakiin cibaaradiisa sharaxa ka ahayd waana lafdi waafaqsan dee halkaa hore tan iminkaan kaba soo baxna tafsiirka qaybtiisa hore ayd fafiih wajani laba waj baa ku sugan waa halkan halkii alriwaaya bilmacnaa way banaantay ma banaana markaa culimadu lahayd san uu sheekhu inoogu soo dhigtay oo horta wuxuu saaray ruuxii isagu aan macaanida xadiidku uu xambaarsan yahay iyo alfaada dalaalaadkeeda iyo waxa waxbedele dooriye aan garanayn kaasi kuma tasarufaya xadiidkii lafdiga ha ilaaliyo ma banaana haddana xadiidkiiba u dhaadhacayba dadkii kana orwaana ruux garanaya umuurahaas haddii lafdigiisana ay ixtimaal ku sugan yahay de waaba intaasoo macnaha uu qaato mooyaane macnihii kale rasuulka ilaahay uba jeedayay iyada taasaan laguma tasarufaya xadiidkii halkaasna iska dhigo oo macne in lagu wariyo iyadana taas iyadoon khilaaf aanad gelin kaba saar meeshii maxaa soo hadhay xadiidkan macnihiisu waa macnaha cad ee dee ruuxii alfaada iyo khibro u lahaa aqoon u lahaa iyo dalaalaadkeeda uu bal macno lamida uu keeni karo taas macno lamida uu keeni karo lafti muraadifoolo dee culimada qaar ay inkiraanba ama idhahaanba hadiyo goor dee furuuqba uba dhaxayso way adag tahay lafti lafti la muraadifa la macno uun ah alfaadahan dee ay muraadifka iskuba fasiraan in la helo luqadii lagala helo hadiyo goor farqi uunba uba dhaxayn haddana dee macnihiisii guud u xambaarsan ayuu laba iman karaa markaas ba waayo xadiidkiina waa xadiidkaas macnihiisu dee taas cad yahay suuradaas baa wuxuu ihi laba waj baa ku sugan oo ujeedadu laba waj de waa labadii qowl oo khilaaf ahaan macnaha lagu warin karaa iyo laguma mawarin karo min asxaabina asxaabteenna waxaa kaga mid ah man qaala ku yidhi laa yajuusu ma banaana oo waxa weeyaan ma banaana in macnaba lagu wariya lannahu rubama waxaaba suurtagala kaana inuu ahaaday atacabudu waa cibaadaysigan ama takliiftan layskuba kalifay dee markaasna laguba cibaadaysan minhu kan xaggiisa kaba ahaaday bilafdi lafdi aanu macnahan iyo xukunkanoo la fuliyo waxaan tacabudka ku xasilay aanu ahayne barhkoodna minhu way xadfaneyd nusqooyinka matniga ee lafdigaba uu yahay oo in lafdigan gaar ahaantiisa ayaa tacabudka uu ku xasilayaa ama waxaan laynoogu kalifay inaan laba nimaadnaa waa lafdigan wadalika ka takbiiri salaati salaada takbiirteedii weeyo allahu akbartan salaada ee lafdigan baa tacabudka uu ku xasilay waxa weeye markaa lafdigan koledii ma dee ma banaano halkan oo kale halkiina ma gelayso salaadna kuma gantamayso lafti kaleo dee waxa weeyaan akbaru la macno ah hadduu ruuxu la yimaado allahu acdam oo kale uu yidhaaho salaadii uma guntamayso sababtu lafti ah maha macno looma jeedin wax tacdiim ku sugan yahay oo dhan waa bannaantay lama lahayne lafdigan baa gaar ahaantiisa kan tacabudka uu ku xasilay waa haddaba wuxuu leeyahay haddii bal alfaadahaas ama waxa weeyaan waa suurtagalba inuu dee lafdigani maqsuud yahay oo uu maqsuud yahay baa suurtagala saa daraaddeed aan waxba laguma warin kolley dee culimada qaar markay dee macnahan lagu warinayo sheegayaan tanna gaar ahaan bay u saaraanoo haddii uu dee yahay alfaadahan tacabud dee iyada bal matalan inagaba dee markaynu noqono inaan la nimaadno sideedaa ula nimaadno laynaguba adoonsa ama takliifkuu kuba sugan yahay alfaadii tashahudka iyo takbiirtan iyo kuwaasi iyada gaarna macno laguma warinayo bal dee mid kalena way isku soo daraan oo ah haddii lafdigan ama xadiidkani uu kaba mid yahay axaadiidtii la yidhi daa ma ahaydba jawaamicu kalimihi sala allahu caleyh wasalam alfaado kooban oo macno aada u waasaca xambaarsanaa ee lagu tiriyey inay jawaamicdii kelimtae rasuulka ilaahay la siiyey ay tahay macno kastoo lagu fasiraa macnaha ballaadhan ee lafdigani xambaarsanaa ma dhammaynayo ma oofinayo waayo rasuulka ilaahay baabay kaba mid ahayd waxyaalihii ambiyada kale ilaahay uu kaga fadilay ku khaas yeelay oo ah inuu siiyey dee markaa waucdiitu jawaamica alkelim hadalla kooban oo macno aada u ballaadhan leh kalaamkii loo soo qobay wakhtusira liyalkalaamu ikhtisaaran marka lafdigii dee ahaa jawaamiculkelim haddaan doodno macne inaan ku warino macnihii ballaadhnaa ee xambarsanaa baa meesha ka baxaya saa iyada taasna macne laguma warinayo wixii dee maa tucbida bilafdiina macne laguma warinayo hadhow markaa maxaa inoo soo baxaya qaybtaa la odhanayo way bannaantahay sheekuna labada qowl buu geliye wthaaniya qowlka labaad annahu yajuusu in macnoo lagu bariyaa inuu bannaan yahay weeye oo dee qowlkaa asal ahaan waxba laguma warin karo oo macno laguma warin karo kolley ibnu siriin iyo ragle ayaa qowlkooda u ahaa dee bacd alculamaana waa loo nisbeeyo oo dee shaaficiya maalikiya ama qolooyinkaasi ay kala mid yihiin walow qowlkoodii mashhuurkaa ka noqonayo waa loo nisbeeyo lafdigii in la ilaaliyo lafdigii rasuulka ilaahay laba ilaaliyo wthaani ka labaad anahu yajuusu waa bannaanyihi kollayna markaan eegno saxaabadii iyo ciddii kaba dambaysayba tasarufaadkoodii waa qowlkoodii hadee waxaan arkaynaa waaqaco keliya oo saxaabo kala duwane ay nooga warameenoo alfaado keliya laynooguba soo naqliyey ama xadiid keliya oo axaadiidii rasuulka ka mida oo aktar min raawin intay wadaagsadeen macnuhu ha mid ha ahaado laakiin alfaadu ay kala duwan yihiin tasarufaadkii ahlucilmigu kolley taas bay ahayd oo waa ruuxii dee aqoonta lahaa ee isagu dalaalaadka alfaada khibrada u lahaa iyo macaanida waxa doorinaya dee arrinkuna umuurahaan soo sheegnay laga soo reebo sadekan ay ixtimaal ahaan u yidhaahad layidhah mid kasta waa ixtimaalaya in tacabud inuu noqdo waxaa dee mima tucbida bilafdi aanti waa maculkelimna ahayn iyada waxa weeye markaa adkaartii oo dhan iyo alfaadahan aynu ku cibaadaysan dee sideeda kale dee aynu marka horeba ajri iyo fadli gaari uu kuba tacalluqay oo dhammina baabkaa way kaba baxayaanoo lama taabanayo macne laguma warinayo marka wixii aan inta ahayn macne waa lagu warin karaa kolleyna caamat alfuqahaa walmutakalimiin oo a'imat larbaca ay kaba mid tahay qowlkoodii weeye sheekuna wuxuu uhi wahuwa alasaxu waana qowlka sixada badan liannahu yu-addii macnahu waayo dee lafdigan macnaha waxa weeyaan macnihiisi waa gudanaya waxaan laguba wariyo faqaama maqaamahu meeshiisiibuu gelaya kol hadduu macnihiisii leeyahay oo macnihii uu lahaa uu bal matalan gudanayo meeshiisii waa istaagaya adu way bannaantay kolley waana taysiir dadka khaasatan markaani dee wax meel qora ama qoraal aad ka dhaqaaqaysaan jirna xifdiya arrintaa ay tahay bal waxa weeyaan waa waxyaalihii dee bal markaa fudaydin iyagii loo fudaydinaya xadiidka warintiisii waayo ولهذا سدراد البروية لوجب وري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبت المعنى معنى هذا أصيبتين فلا بأس أو تجد هو مسألة الله سو خلاف سنة بعد حديث لو رد كرا نصب كويا إلى كويمي لفظ جنب النوغة صادقتين كل سيود يوكله كتاب كيسن تدريب الراوي صور دير بحديث كالشيغة وحانو كعبره وحديث مرفوع ابن منده kitaabkiisa macrifatu asaxaaba iyo dabaraani mucjamkiisa weyn ay kuba wariyeen nin cabdillahi bni sulaymaan ibni ukaymata laythi la yidhaah kolley waana sidaa kitaabka ku taallaya dee waxay hayd can abiihi inay raacdo dee abiihi buu kaba warinayeen marka wuxuu ninkaa inooga soo naqliya soyode inuu ninkaas yidhi yaa rasuul allahi inii asmacu minka alxadiida laa astadiicu an uadiyahu kamaa asmacu minka yaziidu xarfan aw yanqusu xarfan xadiid baan kaa maqlayaa markaa ma karayo si aan kaaga maqlay inaan u guto xaraf baa ziyaadi oon kuba dari xaraf baa dhidmi oon kaba nuqsaamin si aad u tidhin markaas baa waxaa xadiidka kuba yimi idaa lam tuxiluu xalaalan